المسلمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى المرتضى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرماء الفضلاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد إن شاء الله تعالى waxa ay inoo bixi doontaa maxaadiradii labaad galabta waxay inoo soo qabsantay hal maxaadiro tanna waxay waa maxaadiradii labaad kuna saabsan waarooyin iyo talooyin xagga dambana aynu ka raacin doona insha allahu tacaala su-aalaha ay soo gudbiyeen walaaluhu inu sheekh aynu u gudbino si uu inooga jawaabo burinta odhan insha allahu tacala waxay inoo harsan maxaadiradii kale oo iyaduna fii casarka noqon doonta waktigaa yare kooban labada salaadood u dhexeeya aynu insha allahu tacaala ka faa'iidaysano talooyinka iyo waarooyinka laga yaabo inay abwaab badan marka galaan oo sheekhu meelo badan uu inagala taliyo waxay inoo inala jooga sheekhaynii abu yaxya sheekh rashiid macalin maxamuud ciga xafidahu allahu tacaala sheekha ayaan kusoo dhaweynayaa falyatafadal ishayu mashkuuran معززا مكرما معظما
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله إلهي بأمهضله أولا وآخرا wadaahiran wa baatinan ugu horeyn ilaahay baa mahadleh majliskaa iyo khayrkaa ilaaha tabaaraka wa tacaala dee ina waafajiyey ilaahay baa mahadleh eisu keen keenay maaragtay inaynu waano iyo talo iyo naseexo kala qaadanno majliskaa masaajidka ah ma jiro qowm ku kulmaa ilaa naxariistuna dee waa dobooshaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu u dembi dhaafaa ilaahayna wuxuu leeyahay malaa'ig sayaaxiin ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig sayaara socota waxay raacraacaan malaa'igtaasi majaalista dikriga ama xalaqaadka dikriga meel kastoo ilaahay lagu xusayo malaa'igtaasi waa fadhiisanaya waana raacraacaya waana dee goob naxariisa ilahay baa u naxariisanaya waana dee alqowm alladii laa yashqaa bihim jaliisuhum qofka dikriga ilaahay iyo dee halka xuskaa ilaahay lagu hayo qofka fadhiyaa ma hoogayo sida maaragta ilaahay tabaaraka wa tacaala xadiisulqudsigii marka waa majlis fiican oo dee ilaahay lagu xusayo dikrigii iyo dee adkaartii ilaahay ayuunbaa lagu sheegay marka labaadna ilaahay ha ka abaalmariyo walaalaha tartiibiyey macadkeennii macaahid alimaam ibnu baas fii maxamed mooge ragga tartiibiyey dowladan khayr allaha siiyo dadka oo dee iska mashquulsan baa laga yaaba inay baraarujiyaan marka waxaana ugu horeeya sheekh cabdilaahi khayr allaha siiyo iyo sheekh khadar baaraka allahu fiika ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo raggaa juhdiga iyo dadaalka ee sheekh khadar iyo sheekh cabdilaahiba waa ku dadaaleen in nadwadaasi inoo qabsoonaato masjidkeennan ibnu cabaas kelmadayda waa tawjiihaad ama dee waa dardaaran dardaarankaasina waa dardaaran guud oo dee maaragtay naftayda awalan iyo dee walaalahaba inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagu anfaco weliba waxay u badnaanayaan wax dee ardayga sida haalibka ah raggu arday bay u badan yihiin yacni wixii ardayga taabanayey ama ardayga khusaynayey horta cilmigu dee waa cibaado oo ardayga kitaabkaa dhiganaya ee xalqadaa fadhiya dee cilmi buu dalbaya man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman qofka mara dariiq uu cilmi ku raadinayo ilaahay wuxuu u sahlaa dariiqan ila aljanna dariiqii jannada ayuu ilaahay tabaaraka wa tacala u fudaydinaya marka cilmigu waa dariiqii jannada qofku dee cilmiga sharcigaa dhiganaya ee dee shareecada dalbaya ee shareecada dhiganaya dariiqii jannadu haya waa camal saalixoo fiican buu qofkaasi haya laakiin maxaa lagaa doonaya waxyaabo fara badan aad ku dadaasho kow ikhlaasu niya niyadaadu ilaahay daraaddii inay ahaato ikhlaasu niya dardaaranka ugu horeeya alwasiyat luulaa ikhlaasu niya niyadaadu inay dee ilaahay daraaddii tahay ujeeddo kale iska ilaali shaydaankuna dee waana cadow waana la wada garanayaa insaanka dee cadow buu u yihi mar kasta waxbuu kugu soo tuuray walciyaadu billah ilaahay ha naga ilaaliyo nacuudu billaah wasaawistiisa iyo dee qofka waxbuu ku tuuray taxriish fara badan iyo wax badan buu taxta qofka gelinaya marka muuminkii inuu mar kasta niyadiisa waxbuu kusoo tuuraya inaanu ka leehay wuxuu ka odhanayaa cilmiga waxaad u dalabtaa ama inuu shuhro ku helo ama inuu isam ku helo ama manaasib ama kursi buu ku raadinayaa ama jaah ama de inuu caam noqdoba loodha al markaa shaydaankiiba walciyaadu billah qofkii niyadii ka leexinaya ama in la dhaa ninkaasi waxaasu isugu la tamaysay marka walciyaadu billaah markaa qofku inuu niyada ilaaliyo waa shay muhiima xusnu niya niyada inaad hagaajiso cilmigaa dalbayso axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat xadiiska ugu horreeya axaadiista acmaasha gebigeedaba waxa u aasaasa aasaasu alacmaal binniyaat wa inama likulli imriin maa nawa niyada gebigeedaba waxa u asala acmaasha waxa u asala niyada qofkuna waa waxaa kolba u dhigeystay faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kaanat hijratuhu ama adduunyahu haleelo aw imra'atin yankixuhaa fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh xadiiska cajiibka xadiiska cumar ee caanka ah waa xadiiskii dee fardiga aha ee hariibka ah marka mar kasta niyada inaad xataa cilaaj dee dawri u baahanta xataa niyadu salafkii waxay idhaahdeen sufyaan athawri iyo sidaan niyada u cilaajiyeen u daweeyo wax kale oo igaga adag ma jirto markaa niyadii in mar kasta aad ilaaliso xataa dee niyadii la jeegareeyo oo kolba wixii ku dhacay uu qofku jeegareey xadiiskii kale isaguna caanka ahaa fii saxiix muslim min xadiisi abi hurayra saddexda ugu horeeya naarta gelaya saddexda ugu horeeya ee dee naarta walciyaadu billaah lagu shubayo waxaa ugu horeeya nin cilmigii bartay tacallama alcilma dadkiina uu baray wa qara'a alqur'aana qur'aankii buu akhriyey waa la keenaya waa la nicamdii wixii ilaahay siiyey waa loo tacriifinaya waa waa u garanaya wuxuu odhanaya waa runa waxay waxa waa lay siiyey ilaahay baa cilmiga ama qur'aankii siiyey waxaa la odhanaya maxaad ku samaysay qaala tacallamtu alcilma cilmigii waan bartay dadkiina waan baray wa qara'tu fiika alqur'aan qur'aankii waan akhriyey ilaahay baa ku odhanaya kadabta been baad sheegtay qur-aankii waan bartay cilmigii sharciga ahaa waan bartay waxaas adduunyadii dadkiina waan u dhigay walaakinaka tacallamta liyuqaala caalim haa waad baratay cilmigii si laguu yidhaahdo waa caalim waqad qiila waana la yidhi waxaad qur-aankii u baratay in la yidhaha waa qaari faqad qiila waana la yidhi faqad qiila waana la yidhi kadibna waa la amraya fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar walciyaadu billah ilahay haynaga ilaaliya yacnii qofkii waxaa la odhanaya qur-aankii waxaad u dhigatay in la yidhaha waa qaari cilmigii waxaad u dhigatay ujeeddadaadu kamaad lahayn in la yidhaha waa caalim markaa walaalayaal niyadiibaa u baahan in la cilaajiyo marka yacnii niyadii lafteedii si aan dee yani caamilatu naasiba si camalkaagu aan u xumaan niyada inaad cilaaj ama dawo mar kastaba niyadii in dib loo jakareyo jekin in dib loo yani loo cilaajiyo niyada muhim taana tallaabama qaadin inaad kolba niyadaada ilaa xataa weerar baa kuu socda taasi waa qodob markaad kitaabka dhiganayso ilaahay ka abaalmariyo markaad xalqadda fadhido inaad diinta ilaahay fahanto inaad naftaada ka badbaadiso naar niyada inaad ku qabaso inaad ilaahay ugu dhowaato kitaabkaaad dhiganayso ilaahay ugu dhowow inaad naarta ilaahay subxaana watacaala kaa fogeeyo inaad ku gaadho raalli ahaanshaha ilaahay jala wacalaa inaad diintii ilaahay fiqigii diinta alfiqhu fidiin markaa niyadaadii mar kasta aad maaragtay xalqadda aad fadhido ama muxaadarada aad dhegaysanayso inuu ilaahay dee kugu dembi dhaafo inuu ilaahay subxaanahu watacaala kaa dhigo cidda uu maaragtay xuso subxaanahu watacaala xataa qofku niyadiisa xusnu niya intaa uu fadhiyo ama xalqadda ama kitaabka ama dee macadka ama xalqadaa uu fadhiyo cilmiga dalbayaba niyadiisa inuu ilaahay raaligeliyo janno ilaahay inuu gelayo kitaabkaa uu dhiganayo inuu dee xalaasha iyo xaaraanta ku kala saarayo inuu ilaahay ugu dhowaanayo jala wacalaa yani bimacnaa waxaa la doonayaa annawaaya alxasana wax allaala wixii niyadii ficnaa inuu qofku inuu diinta ilaahay difaaco shubuhaadka iyo kufriga iyo ilxaadka iyo sandiqada nifaaqa walciyaadu billaah inuu ka ilaaliyo marka walaalayaal qodobka ugu horeeya ee yani qof kastoo dee muslimaba ardaygana dee gaar ahaan cumuum iyo khusuusba cumuuman wa khusuusan niyadii in la ilaaliyo xataa acmaashaadii baa ku xidhan camalkaagu waa inuu yahay shay mukhlisoo dee sawaaba shuruudda camalka lagu aqbalo waxaa ka mid a marka camalka dee qofkuu samaynayo inuu ilaahay daraaddi u sameeyo waa shardiga ugu horreeya shardiga labaadna muwaafaqatu asharc inuu sharciga waafaqsan yahay sunnada rasuulka calayhi salaatu haddii uu ilaahay daraaddi ula jeedo aanu sunnada waafaqsanayn ama dee wax daliil sharciga aan loo hayn oo dee adiladii shareecada aan loo hayn qofka sheega laga aqbali maayo bimacnaa camalkaasi wuxuu noqonayaa camal qofkaan laga aqbalin marka walaalayaal camalkaaga inaad ku dadaasho inuu waafaqsan yahay niyadii xasanka ahayd ama niyo fiican inuu waafaqsan yahay kaasi waa qodob waa shayga ugu horeeya ikhlaas waa niya shayga labaad tahaarat lbaatin wa sakiinat اllaahir qalbigiisana inuu nadiifiyo camalkiisuna inuu noqdo camal xasiloon oo shareecada waafaqsan bimacnaa inuu ku dhaqmo dee cilmigii daahirkiisii iyo baadinkiisiiba daahirkuna dee qalbigii inuu islaaxiyo islaaxu lqalbi jawaarixda iyo xubnahana uu islaaxiyo waa labadaa qodob labadaa qodob waa ardayga way saaranta qalbiga sida u islaaxin lahayd in qalbi aanay shahawaad gelin qalbigu de waxyaaba badan baa ku soo dhacaya waxaa samee waxaa iska daawo waxaa eeg shahawaadkii dee ayaa shubuhaadka xataa qalbiga kusoo aroora markaa daahir iyo baatil bimacnaa qofkii muuminka ahaa inuu iska ilaaliyo wax allaala wixii maaragtay shahawaad ah ama shubuhaad ah daahirka iyo baadinkaba inuu nadiifiyo qofkii muuminkaa adaahir wal ama dee si kaleba alcamalu bilcilmi cilmiga aada dhiganaysa ee axaadiista rasuulka iyo dee tafsiirka lagu dhigayo iyo dee shareecada islaamiga lagu marinayo daalibulcilmigu ardaygu inuu ku dhaqmo waxaase dee xadiis lagu marinayo ama tafsiirkii ama shareecadii islaamiga ama fiqigii diinta inuu ku dhaqmo oo bimacnaa markaa fuliyo taasi walaalayaal waxay saaran tahay qofka muuminka ah inuu dee ka muuqato allah ka cabsi inay taqwa ka muuqato rasuulku calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaaha xayumaa kunta waa dardaaranka ittaqi illaaha ilaahay ka cabso xayumaa kunta meeshaad ku sugan tahay meel allaala meeshaad ku sugan tahay ilaahay ka cabso khalwadaada jalwadaada markaad keli tahay qowlkaaga ficilkaaga xarakaadkaaga daahir iyo baatinba waxay tahay bimacnaa daahiran wa baatinan daahir iyo baatinba inuu ilaahay ka cabsado subxaana wa tacaala inuu iska ilaaliyo in qalbigiisa baatinka iyo daahirka inuu iskhilaafaan wuxuu qalbigana ku hayo uu maaragtay jawaarixdana jawaarixda inuu ilaaliyo xubnaha inuu xafido si qalbigana de uu xafido labadaba inuu xifdu jawaaric iyo qalbigii inuu xafido marka walaalayaal taasi waa alcamalu bilcilmi ama dahaaratu albaatin baatinka iyo daahirkaba inuu qofku ku dadaalo siduu ugu dhaqmi lahaa cilmiga alcamalu bilcilmi waa muhiim dardaaranka saddexaad aklulxalaal maadaamuu qofku dee arday yahay ama cilmigiiba uu dee bilaabayo inuu xalaashu ku dadaalo uu xaaraanta iska ilaaliyo wax allaalo wixii u siraa waa shubuhaad ama wax xaaraan inuu iska ilaaliyo facalaa daalib alcilmi an yaahuda nafsahu bilwarac waracu wax xalaal miirad fii jamiici shanihi wax allaalo waxa shu-uuntiisa inuu ku dadaalo waxa la ydhaha warac waracu wax xalaal miirad wayataxara alxalaala wuxuu taxari ku samaynaya ku dadaalayaa ardaygu inuu aklulxalaal wixii xalaala inuu cuno waxaa la yidhaha mushtabihaadkana hadday u yarta u iska ilaaliya cuntadiisa cabbitaankiisa dharkiisa halku gelayo shu-uuntiisa oo dhan inuu xalaasha cuno xaaraantana iska ilaaliyo taasi waa dardaaran uu dee dadaalo xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina alxalaala bayin waa la wada garanaya wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat xataa umuurta mushtabihaadkii waa qayb saddexaad xalaashu way caddahay uu dee u cunaya xaaraantu way caddahay uu iska ilaalinaya waxyaabaha mushtabihaadku ka shakiyo talowm xalaal baa talowm xaaraan baa meye waa laysku khilaafay meye culammada qaar baydhi waa xaaraan oo culammada qaarna way xalaaleeyeen dee waa mushtabahaadta iska dah laba qowl baa ku jira culammada badankoodu waa xaaraan bay yidhahdeen waxa iskaba ilaalima qofka shubuhaadka ku dhacaa muxuu ku dhacay faqad waqaca fi lxaraam soo ma wax allaala wax mushtabahaadka ah haddii haddii laga yidhaahdo waa masale khilaafiyaba de iska ilaali hadday u yar tahay diintaada waxaa kaa gelaya shaki baa kaa gelaya niyo malaa waxaanaad cunaysaa waa xaaraan niyo malaa waxaan aad ku biishanaysaa waa xaaraan niyo malaa wax wax lagaga bixinaya waa xaaraan marka cunitaanka cabbitaankaaga wax allaala waxaasoo dhan in qofkii ardayga ahaa ama dee qofkii muslimka ahaaba si dee caama iyo si khaasaba inuu ku dadaalo inuu cuno shaygii xalaasha ahaa xaaraantana iska ilaaliyo taasi waa shay maaragtay muhiima qofka ardayga waxaa kaloo ardayga laga rabaa waliba ardayga si gaara u taabanaysaa inuu ka fogaado ardaygu inuu mar kasta dhergo mujaanabatu inuu qofku shibca inuu iska ilaaliyo yacni ashibcu inuu dhergo hadduu cuntada iyo cabbitaanka mar kasta caloosha buuxiyo xifdigiisuu xumaanaya xataa salaadii iyo khalwadiisii iyo munaajaadkiisii culays bay ku keenaysaa shahwadiisiiba siyaadaysaa mar kastaba waxaa laga yaabaa cibaadaadkiinu ka caajisa xataa qofka aadka waxu cuna aadka u cabaa ee ardayga ahay cibaadadu culas bay ku noqonaysa wahsiun baa ka soo hadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ah allaahuma innii acuudu bika min alcajsi waalkasal cajsiga iyo kasalkaba ilahay uu ka meengeli jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya walaag wastacin billaahi walaa tacjas waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya haye ilaahayna laakiin waxaad weydiisatay inuu kugu gargaaro waa muhiimta isticaanadu haddaanu ilaahay kugu gargaarin taa yarba ma rogaysidba halkee lagaa haystaa dee horta isticaanadii badi ilaahay waxay waafaji haddaanu ilaahay ku waafajin qofku wixii ma gaadhay tallaabadiiba xataa wuxuu siraa sameeba way ka way ka xumaanaysaa waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya hana caajisin wastacin billaahi waa dardaarankii rasuulkeena ilaahay waxaad weydiisataa inuu kuugu gargaaro jala wacala wastacin waa muhiim isticaanada isticaanada billah qofka ardayga ahaa inuu ilaahay weydiisto inuu ugu gargaaro cibaadada marka waxyaabaha qalin daaraya waxaa ka mid a dherga bay culammadu kutubta aada ugu yidhaahdaan ardayga maadaama uu dee wax xafidayo oo dee wax akhriyayo qiraa'adii iyo xifdigii iyo fahankiiba dhergaa faraha badan uma fiicna shahwaadiisiina xataa way siyaadinaysaa markaa cuntada waa in la yaraysto weliba ardaygu in cuntada yaraysto xagga caafimaad ahaanna in badan baa dee la sheegay xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku cuntadiiba saddex baa loo qeybiyey mee jadwalkii noloshaba saddex baa loo qeybiyey ulutun liacaamihi saddex meelood buu u qaybinaya caloosha qayb cuntaa gelaysa qaybna sharaab baa gelaya soo laba maaha qaybna waxaa gelaysa hawadiiiyo naqaskiibu rasuulku culammadii caafimaadku way la yaabeen waa aslun min usuuli dib bal waxay la yaabeen culammadu qaacidada rasuulka waa qaacida nabowiya waxaanay culimmadu yidhaahdeen caafimaadkana qaacida u tahay bay yidhahdeen rasuulku noloshiibu wuxuu qayb wuxuu qofku cunaya saddex ulun lidacaamihi malaag waa xadiis cajiiba waulun lisharaabihi wa ulun linafasihi nafasku dee qofkii naqas buu qaadanaya ilan mashiinkii caloosha ayaa dee kolba markuu shaqaynaya dee naqas buu waa kan soo celinay shaqaynaya qaybna waa cunto qaybna waa cabitaan qaybna waa nafaskii naqaskii hawadii u qaadan culammadu waa aslun min usuuli dib cudur kasta waxa u asala bay dhahdaan cuntada faraha badan kullu marad xanuun kasta waxa u asala cuntada xadkeeda la dhaafinay bay yidhahdeen laakiin imika saxaabadii dee waxaa ku yaraa cuntadu saxaabadu may badnayn walaa macaan walaa dhikar baa ku dhuftay walaa faalig baa ku dhuftay ya waxaa hebel waxaasaa ku dhuftay kan buu yeeshay cuntadii baa dee xadkeeda la dhaafinay cuntada waa ina xadkeeda la dhaafin eeg sharaabkuna qayb buu u baahan yahay sidaad cuntada u cunto waa inaad sharaabkana u cabtodee ilan sharaabkuna waa qayb buu leeyahay cuntaduna dee qayb bay leedahay hawaduna dee qayb bay leedahay ya marka ardaygii in laga ilaaliyo dherigaa faraha buu iska ilaaliyo xifdigna way dhaawacaysaa fahamkana way dhaawacaysaa cibaadada way dhaawacaysaa nashaadaadkiisii xataa way dhaawacaysaa marka cibaad allah walaalayaal waa dardaaran ardaygu inuu iska ilaaliyo dheragaas xataa wuxuu waayaya dee wax fara badanoo maaragta nashaadaata ayaa uu waayaya albidaayatu fi lcilm qofka ardayga waxaa saaran inuu bidaayadu kolley manhajyadana waa la xidhiidhaa maadaamuu qofku arday yahay kutubta waaweyn inaanu isku bilaabin ardayga taasi taab taabanaysaa oo ardayga waxaa laga rabaa intaanu kitaab weyn dhigan inuu kutubta yaryare hoose dhigto waa muhiim xagga xifdigana waa la xidhiidhaa ardaygu hadduu yidhaahdo shan sadar baan xafidaya shantuba way dhaafaya laakiin laba sadar hadduu qaato culamadu waxay dhahdaan hal hadduu mar kastuu yaraysto xifdigiisu u sugnaanaya qofku mar kastuu casharka yaraysto way fiicanta casharkaa cashar iyo subaxba dee subaxaa badan sadar iyo subax yaa badan subaxaa badan dadkeenni hore waxaa odhan jireen cashar iyo cadba waa la yaraystaa macallimiinteedii hore cashar iyo cadba waa la yaraystaa bimacnaa casharka lama badsado haddaad iminka sheekha ku tiraa laba xadiisii dhig labada xadiis si fiican baad u xafidaysa waxba ha degdegi has odhan goormaad dadkeenu shaydaankaa ku odhanay goormaad damaynaysa adiga maxaa kaa galay goorta damaynaysa waa khayr ba eh xadiiska aad laba xadiisood caawa xafidaa wa can abi hurayrata wa can amiiri lmuuminiin xadiiska cumar inama lacmaalu iyo xadiis kalood xafido baa kaaga khayr badan toban xadiisoo la dul cararo wa can abi hurayrata qaala toban xadiis haddaad dhigato dee ma xafidaysa tobanka ku dhaafeen tobankaa bartaasaad kaga kacaysaa halkaa yaad ka kacaysa waxaa ka fiican laba xadiis ood xafidaba ood xataa tidhaahdo xadiiskaa waxaan xafiday labadii kun iyo shan iyo tobankii waa waa macruuf can abi hurayra can caishata radia allahu tacala canha laba xadiis si fiican haddii lagu dhigo waad xafidaysa weliba dadkeena degdega ku badan tahay kaa waan dhigtay kana waan dhigtay waa dadkeenu maxay odhan jireen marartu walaa adri kelmadaas cajiib baa waanan soo maray mana garanay de waa khasaare ya waxaa ka fiican hal xadiisood xafidaba waxaa ka fiican laba xadiisoo kugu sugnaadaba ee kuu kugu sugnaanaya labadan xadiis ya markaa taana casharka xifdi iyo fahamba wax waa la yaraystaa bay culimmadu yidhaha weligaa casharka waa la yaraystaa markaa marka cilmiga la dhiganayana kitaabba kitaabku ka yaryahay baa la dhigtaa imanka dee axaadiista arbaciinka la dhigtaa arbaciinka ka bilow sax oo dee kitaab weyn ha dhiganin sax waa inaad tila arbaciinka iska ilaali kitaab weyn waayo dee waxa laga kitaabkaa weyni inuu waxnaad ka dhigata waxna ku dhaafaan waxna laakiin kitaabkaa yaree afartankaa xadiis waana xafihi kartaa si fiicanna waad fahmi kartaa xaggaana marka walaalayaal waxaa lagu dadaalaa horta dee waa funuun funuuntaa cilmigu way fara badan yihin oo kolle dee waa tafaasiisha waxaa lagu sheegi doonaa muxaadaraad dambe ee uu ku qorayo sheekh muuse almanhajiyatu fi dalab ilcilm laakiin an waxaan ka hadlayaa bidaaya funuunta hoosta laga bilaaba hana badsanin albidaayatu fi dalab alcilmi caqiidada oo aasaaska ka soo bilow fiqiga aasaaska hoose tafsiirka xagga hoose ka bilow shay kastaba xagga hoose ka bilow xagga sareha ka bilaaba dardaaranka labaadna shayga habadsan haddii qofku uu farabadiyo weliba xifdiga la xidhiidhaaye mar kastuu casharkii farabadsado uu iloobaya taasina waa dardaaran walaalayaal lagu dadaalo albidaaya bidaayaadka hoose fi alab alcilm sheekhna inuu ka qaata waa muhiim sheekh mutqina oo ku kalsoon yahay inuu ka qaataana waa shay muhiima qoftee asleeda faniga wuu garanaya degdeguna ma fiicna kitaabka adoon dhammayn walaalayaal kitaab kale ha u tegi horta kitaabkan dhammee haddaad tilaa kitaab kale la soo ee halkaasaa kitaab kale laga bilaabay kaa ha u tegi haddaad kan ka carartad kaa u tagto waa dhib culimmadu way diideen waxay idhahdeen kolba kitaab haw carara lama ogolo sheekh baad ka dhigataa haa de horta sheekhaa ka dhigo sheekh kale haw carari macad baad dhigataa horta ka dhammee macadkaagan maxaa kaa gale kaa kale la furay ilaahay baa og wuxuu noqon doonabe horta kaagan dhigo waxay culimmadu yidhaahdeen man habata nabata qofka sugnaadaa uu soo baxaa qofka iska fadhiya ee sugnaadaa dee macadka uu dhammaynaya jaamacad buu galay uu dhammaynaya sheekh buu ku xidhan yihi aakhirka sheekhaasuu guda ka aflaxaya lama ogolo intiqaalaadka min kitaab ilaa kitaab min asheekh ilaa sheekh min ilaa kolba dee boodboodka sabti axadba u seegay soo maahan ya yani waxaba de u seegaya marka lama ogolaba intiqaalaadka faraha badan sheekha aad kaga xidhantahay allah ku barakeeya ku xidhnow waxaa laga yaba inaad kaba aflaxdaba usluubkiisaad la qabsanaysaa waxaad la qabsanaysaa qaabka wuxuuwado macad baad gashay ha ka bixin soo maadgelin haa horta dhammee le macad baad gashay waxbaa boodboodine wakti buu kugu qaaday intaad ka baxdo haddana aad qolo kale u tagto waxaaba laga yaaba macadka kale in laba qabsan weyda haddana culimmadiisii as laba qabsan weydaan ayaa dhici karta mar haddaad macad gasho macadkaa ka bixin haddaad sheekh ku xidhantu kitaabka kuu bilaabayba sheekhaagaas gacno ha boodboodin ilaa uu kuidmuunku yidhahdo orda kitaabkaa soo dhigo ama la tasho oo waxaad tidhahdaa macallin dee halkan baan ka bilaabay kaa kale miyaan dhigtaa waxaa laga yaaba inuu ku idhahdo mee ha dhigan horta adigu kan dhigo weli adigu maad gaadhinay joog macallinka xataa waa lala tashadaa oo way fiicantay tashaawurku laakiin lama ogolo boodboodka faraabada lama ogolo taana ardayga in badan baa dee culammadu ay kala hadlaan ardaygu haddii kale dee waxa way kuwada seegaya kitaabka aad bilaawday ee sheekhu kuu bilaabay ku xidhnow meel kalena ha tegi saasay culammadu in badan ilaahay raallaha ka aada qaabka taana waa manhajiyada dalabulcilmiga iyo qaabka loo dhiganay ikhtiyaaru sheekh taasina way fiicanta inuu dee sheekh fiican doorto horta xagga caqiidadana dee waa qof sunniya weynu yahy waxaa jirta dee dadkii caqiidadoodii waa kala duwan yihin suufiyaa jirta shiicaa jirta dee adduunyadu nabad ma wada aha oo dee dhulku nabad maaha waxaa jira khuraafaad waxaa jira dadaan caqiido sax ahayn qof dee waxaa la doonaya caqiidadiisu sax tahay muctaqadkiisu sax yahay in wax laga dhigto ikhtiyaaru sheekh dee muctaqadkiisuna sax yahay waayo wax badan baa de la faafiyaa qaarbaa dee sunnadaba diidanba waxaa jira rag culamaa oo kutubta dhiga oo sunnadaba diidan oo qur-aaniyiin qur-aankuu dhigay odhanaya sunnada aniguma axaadiista saxdaaba moogila anigu qur-aaniyiin baa la idhaha kuwa culamadu radiya shiicaa jirta iyo waa garanaysaa shiica la idhaa khawaarij baa jiro dadka muslimiinta way gaalaysiinayaan in alxukmu ila lilaahi waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaaika hum lkaafiruun ayaa halka meelaha la fadhiya yani waxay ku odhanaya waa kaafirkaas waa gaal ka waran ra'iiska allah waa gaal acuudu billah markaa dee afkaar qaldan baa jirto dee suuqana way fadhfadhiyaan waana dee dhulku nabad ma wada ahaa waxaa badan balaayadu de waa jirtaa iskariga jiifa waa jiraa marka in las ilaaliyo ya dhulku nabad ma wada ahaa ya de waxaa jira dad caqiidadu aanay sax ahayn qaar baa jooga odhanaya in laisqarxiyaa way bannaanta oo ku dooday kodhan kitaab baan haya anigu alla way bannaan tahay midbaa meelka yidhi way bannaantahay in laisqarxiyaa daliil baanu haya waa shaydaan dee acuudu billah marka afkaarta qaldanna dee dhulkii waxbaa ka socda adduunyadii adduunyadii ta kale waxbaa ka dhacaya marka cid kasta waxbaa ka qaadan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almaru calaa diini khaliilihi salawaat ullahi waslaam qofku wuxuu ku xidhan yahay qofkaa la saaxiibka ah diintiisuu ku xidhan yahay cid kasta de ha la saaxiibin cid kastana waxbaa ka dhigan ilaan qof kasta haddaad wax ka dhigato ood lumaysaaye suufiyadu kutubbay dhigaan ashaaciradu kutubbay dhigaan shiicadu kutubbay qoraan dee waxoo dhanba youtubekii onlinekii ku jira iyo yahobay ku wada fadhfadhiyaan dee cid kasta ha ku xidhan ilaan cid kastaba hadduu ku xidho uu lumaya ama dee baabuur kasta hadduu raaco tareen kastaba uu lumaya bas kastaa raaci ha cid kasta waxbaa ka dhigan sheekh kastana ha u tegi qof caqiidadiisu ay sax tahay oo dee lagu kalsooyin wax laga qaado marka taana walaalayaal qofku qof dee sunniya oo dee caqiidsu sax tahay in wax laga qaato mooya in badanna qof dee salafiya salafi qof caqiidadiisu calaa madhab salaf saalix qof ku sugan calaa caqiidati ahli sunna waljamaaca taasuna waa dee waa muhiim waayo waxaa laga yaaba dadkii kale ama dee muctasiladii ama qadariyadii ama khawaarijtii ama shiicadii ama suufiyadii ama qur'aaniyiintii ama qaadani yani adduunyadii dee firaq fara badanba xataa firaqii mucaasirkaaba fara badanba ee casrigeena nool marka waxa allaala waxaasoo dhanna waxaa ku badan inxiraafa marka inxiraafaadka caqadiga ah ayaa dee fara badanba dhulkuna dee nabad maaha oo dee dhulkii waxbaa maaragta jiifa waxbaa fadhiya balaaya fadhida meelo badan marka halkaana in la isilaaliyo dadka qaarun baa odhanaya miyaanu dee wadaad ahayn dee wadaad kasta wax miyaa laga qaataa kaa isqarxinayaaba wadaad marka in la isilaaliyo oo la hubsado oo ila wadaadada qaar baa waalan wadaad waalan ya marka in wixii la hubsado oo laga fiirsado oo aan dee wax kastaba axaadiista qaarbaa daciif in badan oo maqan xadiiskaas waa daciif xataa de waxa laga yaaba wax dee saxiixa inaan kuu sheegin xadiisku waa laba xadiisna waa saxiix xadiisna waa daciif xadiiska saxiixaana qaado talaydha daciifkaana iska di caqiidada saxdaana qaado waxa daciifkaana iska ilaali marka walaalayaal taasina waa maaragtay waa dardaaran aynu isu dardaarmayno ardaygu inuu saa ku dadaalo aladab maca sheekh taasina waa fiican tahay in sheekha la ixtiraamo sheekhaa wax kuu dhigaya ama macallinkaagaa wax kuu dhigaya ixtiraam oo intaanad cilmigaba ka dhigan dee waa inaad aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa aad dhigato waa muhiim aladab maca sheekh aladab maca asheekh bimacnaa waa dee xurmadii sheekha xurmada sheekha ixtiraam waliba wakhtigeenna dambe de waxaa laga yaabaa sheekhaagii ama berigii hore marka la idhaha waa sheekhii ama waa mucallinkii dee ardayguu ka baqan jiray waxaa laga yaabaa meelo kaleu ka wareegi jiray imanka xurmadii macallinka macallinkaagii ama xurmadii sheekha ayaa aada u yar marka sheekha kitaabka ku dhigaya waa inaad ixtiraam waa inaanad caayin waa inaanad waxba ka sheegin xataa haddaad saldhaado masalada mala waa laga hayaa inaanad waxba maaragtay ictiraadkaa faraha badan ee inaad iska ilaaliso xurmada sheekha iyo dee xurmada macalinka in aada iyo aada ardaygu uu qodobkaana iska ilaaliyo aladab maca sheekh iyo siduu ugu dadaali lahaa siduu kasban lahaa atahabutu fi lfitya fatwada in layska hubsado inaanad iska odhan waxaasi waa xaaraan inaanad odhan waxaasi waa sidaa deg dega inaan laska ilaaliyo wa an taquluu cala allaahi maa laa taclamuun waxaanad cilmi u lahayn ha sheegi waxaa la ydhaha fatwaduna uga khatar badantayb waxaa la ydhaha fatwada inaad tiraa waan ka fityoonaya ama axkaamtaa ku degdeginba axkaamta shareecada walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu waxaanad cilmi u lahayn ha raacraaci ina samca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula dhammaan qofka oo la weydiinaya waxaad cilmi u leedahay mooyaane wax kale ha sheegin eeg xadiiskaad cilmi u leedahay sheeg aayadda tafsiirkeeda cilmi u leedahay sheeg eeg sheeg wixaad cilmi u leedahay balliquu canii walow aaya waa saxde waa xadiis saxiixa waxaad cilmi u leedahay sheeg waxaanad cilmi u lahayn ha sheegin waxaad cilmi u leedahay dee waad bixi kartaa waad sheegi karta way fiicanta in la baxo la sheegaa laakiin waxaanad cilmi u lahayn ha sheegin xadiiska daciifkaa sheegi waa daciifka xadiiska saxiixaa sheeg cilmi waxaad u leedahay sheeg waxaanad cilmi u lahayn waxaad tiraa allahu aclam haddaad cilmi aanad lahayn ha bixin dee haddaanad tiraa waxaan mabaan dhigan baa dee ha bixin horta wax dhigo ilaa cilmigaa ka horeeye ta kale waxaad dadka gaadhsiisaa wixii cilmi ah waad la kici kartaa waxaad garanaysaa xadiiskii saxiixa ahaa xadiiska tafsiir hataa tafsiirka soo eg aayadda waa hadalkii ilaahay ka warran haddaad ilaahay been ka sheegto ka warran rasuulka haddaad been ka sheegto miyaanay khatar ahayn inaad ilaahay been ka sheegto ama inaad rasuulkaba been ka sheegto waxaad hubto ayaa taa la sheegaya marka walaalayaal de way fiicanta kitaabka dhigata inaad dhigto salaada inaad ardayda u sheegtood aada suuqa tagtood baraarugto way fiicanta oo dee aayaadkii iyo axkaamtii aad u sheegto tiraahdo qofka salaada ka taga waa kaafi ad axaadiistii saxiixaad sheegtaa de way fiicanta marka cilmiga dadka in la gaadhsiiyaa waa muhiim walaalayaal weliba dee ardaydu wax marka dhigtaan dee inaan masaajidku lala fadhiisana in dadka la gaadhsiiya masaajidkiina xalqadiha lagu dhigo laakiin dee intaynu kari karnona wax allaala wixii istidaacadaada ama aad kari kartadee inaynu faafinno cilmigiina hala faafiyo oo dee kitaabka aad dhigatay waxaad dhigatay waxa aad dhigatay xataa haddaad dhigtaa wa fiicanta markaa taana sidaynu ugu dadaali lahayn falowgeed aynu u qaban lahayn in lagu dadaalo waxaanad cilmi ulahayn na iska ilaali xagga axkaamta shareecada ha ku degdegin haddii hadduu sheegu xukun sharciyaba yahay iska ilaali fatwadu waa halis waxaad cilmi u leedahay mooyaane wax kala sheegi haddaad ka shakida xataa allahu aclam iska dheh allahu aclam waa kelmad weyn oo fiican xifd lwaqti waqtiga ay ka faa'iidayso waxaa ka mid a dardaaranka walaalayaal in waqtiga la ilaaliyo ardayga weliba waxaa ugu fursad qaalisantay waa waqtiga waqtigaaga ilaali waqtiga gebigiisaba qaybi waqtigaaga qaybso oo ilaali waqtigaa waxaa waqtigaa waan xafidayaa waqtigaa waan shaqaysanayaa waqtigaa waxaasuu qabanayaa waqtigaa wuu seexanayaa waqtiga gebigiisaba qaybi culammada qaar baa afar iyo labaatanka saac kitaabka gacanta ku sidan jiro nin la odhan jiray badrudiina sarkashi shaafici buu ah waxaa loo bixiyey alminhaajiyu waxay yidhahdeen tarjamadiisa kitaabka minhaajka nabawuu afar iyo labaatanka saacba gacanta ku haysan jira alminhaajiyu bay yidhahdeen kitaabkii minhaajutaalibiin nawowi yacni waxaa lagu leeyahay markuu faraaqa helaba kitaabku sidaa u egaa waa dee minhaajkii nawowi raximahullah marka waxaa cajiiba xataa waxaa laga yaabaa intaa martidu la fadhido inuu kitaabka yala egeego markuu maaragtay ama qof sheekeeya ama sheekadu dhammaataba kitaabkunbuu eegaya kitaabku iska sitaa waa waa cajiib xifdigii waqtigiisaba u ilaaliya qofkaas xagga waqtigana ardaygu inuu ilaaliyo intaa xataa martidu kula fadhido waxaa laga yaaba kitaabka inaad wax badan akridaba inta ardaydu martidu kula fadhido ama dee hawl kalebaad ku jirto waxaa laga ya kitaab kaa dhamayso iminka kitaab haddaad sidato afar iyo labatanka saac waxaa laga ya kitaabka intaad shaahaynaysaad dhamaynaysa adoo shaahaynaya oo dee casariyihii ku dhuftay ayaa waxaa laga ya kitaabka gebigiisaba maqrib kahor ka horba inaad dhamaysaba kitaabka way marka ardaygu inuu waktiga ilaaliyo muhiim xafid oo ilaali waktigaaga yani waktiga in la xafido walaalayaal baaraka allahu fiikum sidii looga faa'iidaysan lahay taasina waa qodob muhiima intaasaa maaragta ugu muhiimsan wixii dardaarana aynu naftayda ilaahayna waafajiyo iyo dhammaan walaalahay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati alculaa waxaynu weydiisanaynaa inuu dhammaantan ina waafajiyo allahayna waafajiyo cilmi naafica iyo camal saalixa ilaahayna dee naarta haynaga badbaadiyo jannadana hayna geliyo ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembigii waalidiintan allah ha dhaafo almuuminiina waalmuuminaat waalmuslimiina waalmuslimaat alaxyaa minhum walamwaat ilaahay ha noo naxariisto baaraka allahu fiikum جزاكم الله خيرا
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته